mar kale waxaa xaaladi ay ka tagan tahay suudinta u dhexaysa wadamada ruushka iyo ukrein mareykanka midooda yurub iyo ukrein ayaa walaac weyn ka muujiyey ciidamo la sheegay in moscow ay soo dhooftay xuduudda u dhexaysa labada dal ee ruushka iyo ukrein unugyo ka tirsan guutada kuwii afartanaad ee ruushka ayaa ku sugan magaalada yelna oo laba boqol iyo lixdan kilomitr u jirto suudinta waqooyiga ukrein wasaaradda difaaca ee dalkaasi ayaa sheegtay in bishii aynu soo dhaafnay in sagaashan kun oo ka mid ah milatariga ruushku ay ku sugan yihiin halkaasi oo ay gacanta ku hayaan jabhadda ee bariga xuduudda ukrein warbixin ku saabsan xaaladda ka tagan xuduudda waxaa soo diray wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil oo london jooga xogayaha guud ee ururka neto yenis stoltenberg ayaa sheegay inay u muuqato in ciidamo badan oo ruushka uu soo dhoobayo suhdinta u dhexaysa labada dhinac waxa kale oo aan ognahay ayuu yidhi inuu ruushku isticmaalo awoodaha milatari ee noocan ah ka hor inta aanu ku qaadin tallaabooyin qadara ah ukraine hadalladan ayaa imanaya kadib markii maraykanku uga digay midooda yurub inuu ruushku qorsheynayo duulaan uu ku qaaday ukraine saraakiisha ruushka ayaa iyaguna beeniyey inuu jiro qorshe ay weerar ku qaadayaan dalkaasi laakiin bay yidhaahdeen waxaa jira hanjabaadan ooga imanaya kiif iyo dhaqdhaqaaqyo qadaro ah oo ay ciidamada badda maraykanku ay ka wadaan badda madow hore ayay moscow u taageertay kooxda goonigoosadka ah ee qabsaday deegaano ku yaala bariga ukraine gugii aynu soo dhaafnay waxa walaac laga muujiyey ciidamo badan oo ruushku keenay soohdinta galbeedka iyo bariga ukraine iyadaoo laga cabsi qabay inuu weerar ballaanini dhaco laakiin ciidamadii ayuu ruushku dib u celiyey dhowr toddobaad kadib markii ay kulan yeesheen madaxweynaha maraykanka joe biden iyo madaxweyne putin intee ayay haddaba leeg tahay walaaca ay ukraine ka qabto xaaladda ka aloosan xuduudda u dhexaysa iyaga iyo ruushka su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamuud carab sabuub oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada kiif ee caasimadda ukraine maalmahanba aada baa looga walaacsanaa dhaqdhaqaaqyada militariga ka aloosan xuduudka u dhexeeya ukraine iyo ruushka walaalo cabsida ha ukraine ay ka qabto waxa weeyaan in ruushku uu dib u soo celinayo duulaankii sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii uu kusoo qaaday gacanka badda madow gaar ahaan uu ku qabsaday krimiya oo ka tirsanayd dalka ukraine taas oo keentay cadaadis caalami ah iyo cunaqabatayn lagu soo rogay dowladda moscow taa beddelkeedana maanta ay u muuqato in dhaqdhaqaaqyadani ay horseedi karaan in gobolada barigaas ay faraha ka baxaan oo ay u gacan galaan ruushka ukraine waxay sidoo kale ay ka warwaraysaa ama warwar badani uu ku hayaa in aanay hirgelin qorshayaashii nabadeed ee heshiisyadii ukraine iyo ruushka ay wada galeen ee miniski kow iyo miniski laba waxaa kaleoo ukraine ay cabsi ka qabtaa in gardaradani ay horseedi karto in ukraine madax bannaanideedu ay burburto waxaa kale oo ay ka walaacsan tahay ukraine in haddii ruushka uu dagaal ku bilaabo ukraine in saameyn xoogan uu ku yeesho dadka iyo dhulkaba intee ayay leeg tahay suurtagalnimada in ruushku ku duulo ukraine gustav garazel oo ah khabiir sare oo dhinaca siyaasadda ah kana tirsan golaha midooda yurub ee xidhiirka caalamiga ah oo su-aashaasi la weydiiyey ayaa sheegay in ciidamada uu ruushku kusoo daabulayo xuduudda laga arki karo uun muuqaalada dayax gacmeedka ma aha ayuu yidhi qaabka ugu habboon ee lagu qiimeyn karo ciidamadaasi iyo howlgalladooda waxaa laga warwar qabaa si ayuu yidhi waa tirada gaadiidka iyo ciidamada oo u muuqda inay aada u badan yihiin dhowaan ayuu madaxweyne putin sheegay in haddii ay ukraine ku biirto ururka iskaashiga milatariga neto ay xaaladdu isbedelayso waa maxay sababta uu ruushku uga boodsan yahay inay ukraine iyo midooda yurub yeeshaan xidhiidh noocaas ah su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leeste ee dalka britain sababta keenaysa in uu ka boodo ruushka calaaqaad difaac ama gaashaanbuursi xag difaaciyeed oo dhex maro ukraine iyo midooda yurub iyo ama netoba guud ahaan ba waxay tahay in uu dareemayo in ay kusoo siqday nato oo dhulballaarsi ay ku sameysay meelaha isaga uu arko danaha gaarka uu u leh sida ukraine iyo georgiyana uu ka dhigo inay ka caagan yihiin inay qolyahaas kusoo sigtaan sababtoo difaaciisa ayaa khatar gelayaa sawaariikh baa lasoo dhigayaa lagu difaaco kuwa weerar isaga xaggiisa ka imaan karo sirihiisa oo dhan baa la ogaan karaa iyo dhaqdhaqaaqiisa oo kale arrimahaasuu u diidaya marka wuxuu mar horey ka dagaalamay inay georgia iyo ukraine ba ku biiraan nato haddana waxaa soo noqday casumaad ay nato ugu baaqayso in ay ukraine kusoo biirto muxuu ahaayey nato si ay u fidiyaan hubka ay ugu dhoweeyaan rushia arrinkaa daraaddeed ayaa waxay weye waxa ugu weyne uula walaacsan yahay ruushka dhowaan ayay ahayd markii uu xogayaha arrimaha dibadda maraykanka uu sheegay haddii uu ruushku ku duulay ukraine inaanay gacmaha ka laaban doonin cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london